الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal xadiidkii inoogu dambeeyey khaasatan waa xadiidkii abu abu ayub alansaari lowlaa anakum tudnibuuna sanadkiisa koobaad ee moxamed ibnu qays qaasi cumar ibni cabdima qaasi cumar ibni cabdilcaziiz can abi sirma kolley waxaa idhi waa taabici waayo abu sirmana waa saxaabi beder joogay intii ka dambeysao ansaara magaciisana malik ibnu qays iyo qays ibnu malik iyo waxyaalaha la yidhi laakiin kunyadiisaase waa nin ansaara ee waana kaa ka warinayo waa taabicisaase laakiin waxaa jirtay xaaf ibnu xajar unbaan arkay oo taqriibka wuxuu ka dhigay qolada lixaad ee ruwaadda cibaarana uu raaciyey waa xadiidu can isaxaabati mursal waana isku xigaan waa lixaadna isaga istilaaxiisa waxay ka dhigan tahay qolooyinkii soo gaadhay saxaabada midharhkii u dambeeyey laakiin aan la kulmin waxay la da' yihiin ama ay la mucaasaroodeen taabiciinta raggii ugu yaryaraa lakiin iyagu waa atbaacu taabiciin marka cibaaru raaciye wa xadiidu can isaxaabati mursal xadiidka uu ka wariyay asxaabta waayo jaabir iyo abu ayub mee jaabir iyo abu hurayre iyo waa tan abu sirme iyo dad baan arkaynaa ama isaga aan aragnayo lakiin dad kalu ka wariyaana waa jira xadiidkanu baanu muslim ku leeyahay waa mursal waa su ka cabiray walow asalkiisa tahdiibu tahdiib abu hurayre iyo jaabir waa mursal baa la yidhi laakiin aanu abu sirmo soo qaadin tadibulkamaal oo taase lawa arrin kolley mala ma wada hirsaal baayo haddii dee saa xaafid taqriibka uu ku yidhi maha hadalkiisa tahdiiba ay sugnaato waxay ka dhigan tahay xadiidkan aan haynaaba irsaal baa ama inqidaac baa ku sugan oo dee isagii kol haddaanu abu sirmo soo gaadhi ama aanu laba kulmisa dee muuqata marka la eego taqriibka a muuqata wey bal hadday taasi dhacdana waxa inoo dambeeya dee moxamed ibnu kacbi oo abu sirme ka warinaya isaga keliguun mu ahayn waxaa kaloon aragnay xadiidka yaziid ulas amba marka xadiidka abu ayub un aan kuba joogsano ee bal dee duruqda kale u inoo xidhiidhaye kan arrinkaasaa yar jiro marka waa taabicida aan idhi dee waaba arrin kolley bal malaa jazmin la jazmiyo inuu atbaacu taabiciinta xadiidku wada mursal yahayna waxay u baahantahy diraaso dheer oo markay jaabir iyo abu hurayre sheegayeenna mursal baa la yidhi cibaaray ka cabireen isaga iyo marka tahdiibu tahdiib iyo tahdiibulkamaalba markay abu sirmana waa ka aamusnaayeen oo abu sirmana waa ka wariyun baa kuma sugnayd oo bal waa arrin malaa aada baxhi iyo ta'akud badan u baahane bal arrinkaasaa jira oo dee aan tan doonaya litambiihun waa intii aan cashar ka baxnay dabadeed wixii taqriiban kuba arkay ou leeyahay moxamed ibnu qays xadiiثuhu can الصaxaabati mursal abu sirmana waa ka bal lakin waa litanbihuna in lataa yar xusuusnaana wy baabu fadli dawaami الdikri wاlfikri fi umuuri اlaakhira wuxuu u baabaysan yahay fadliga uu leeyahay dikriga iyo xusidan ilaahay la xusayo oo la daa'imo ruux had iyo goor dee carabkiisuna ku qoyanaado ku shuqloonaado dikriga iyo qalbigiisu tadakurkan iyo tafakurkan uu wax joogtaa uba noqdo iyo fikirkii umuurta aakhire laguma fikirayay dawaamkii iyo wlmuraaqabati wa dawaami lmuraaqaba intuba dawaamkaa wada taalo macnuna waxa weeyaanun ruuxu xuskan ilaahay uu xusayo fikirka umuurta aakhire uu ku fikirayo iyo dee ilaahay masnuucaadkiisa iyo makhluuqaadkiisaas ilaahay bal dee markaa iyadana taa uu kuba fikirayo umuuraha joogtaynta iyo daa'imitaanka la daa'imaya fadliga uu leeyahay wajawaasi tarki dalika iyo banaanida ay banaan tahay arrinkaasoo ah waa dawaamu dikr iyo dawaamu lmuraaqaba in lagaba tago fii bacdi alawqaati awqaadda qaarkeed kale waa sheeka cibaaradiisuu kaba cabiray dee waxaana dee way adag tahayna ama waxaa laga yaabaaba inay muxaal la noqoto ruux ibnu aadamoon malaa'ig dee malaa'igta waa saxo iyaga waa kaa ilaahay sheegay dee inay wixii la amarba ay laba imanayaan laa yacsuuna allah ma amarahum yusabixuuna leyla wanahaara laa yafturuun iyagu fatro ma laha kala go' ma laha oo wax lagu ilhaaminayo iyada kulfa aanay ugu sugnayn innaga waa arrin dee tanna waa layna faray waa laynoogu kalifay waa laynoo dhib yareeyey waxyaalo kaloo shahawaad iyo umuuro kaloo inaguba furan iyo taasiyo hawooyinna way jiraano marka in la yidhaaho waxa weye way banaan tahay malaa waxay la tahay xasba ma ara waa laga rooye bacnaaba arrintu daruuraba weeye ruux daa'imaya ma jirto weligiiba ku jiraya una xaalo daruura bay noqonaysaa in awqaad lagaba tago xadiidkana waan arki doonaa rasuulka ilaahay markii arrinta la yidhi saaca waa saaca uu yidhi bal waxa weeyaan kolley jawaasun maaha oo laleeya mede sida kale ka fiican oo dee taa kale suurtagal miyay tahay inay ma nihin malaa'ig oo kale ee mudaawamadaasi miyay way adkaan kartaaye bal waxa weeye un ruuxu awqaadda qaarkeed dee umuurihiisii adduunyo iyo macaashkiisi iyo wixii noloshiisu kuba xidhnayd zawjadii iyo awlaaddii iyo ama aswaajtii iyo awlaaddiiy umuuraha dee shuqloonka laguma shuqlooma waaba shay daruuriya isaguba noqonayaaye oo matalan awqaadda qaarkeedna waa waxa dhacaysa ruuxina dee taas oo kale wax loo diidaya maha waana ta u wada sheekhu iyo walishtiqaali bidunya adduunyadii oo laguma shuqloomo fii bacdi alawqaat iyadna jawaaskeed iyo ruksadeed xadaثanaa yaxya bnu yaxya ataymiyu waqadan bnu nusayrin wاlafظu liyaxya akbaranaa jacfar bnu sulaymaana can saciid bni abi iyaasin اljurayriyi can abi cثmaan الnahdiyi can xandalata اlusaydiyi qaala anahu qaal waxaan filayaa sanadku waa dad noo horreeyey laakiin ninkan qadan ibnu nusayr waa nin adugu dee imika kolley waa mutaabaca un ama dadka uu kaba wariyo muslim shawaahid iyo waxyaalaha ugaba wariyo waa nin kolley ma xaaladiisu dee raggii siqaada ahaa ee rijaashii kitaabka maaha ee waa ragga laakiin dee shawaahidda iyo dacfigooda jiraana dacfi ictibaar gala uye mutaabaca iyo waxyaalaha uba suubada qadan ibnu nusayr xandalana waa saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mid ah xagga nisbadiisana alusayidina way kuba damdiyaan oo ujeeddadu hamsadoo la damiyo ya-dana la shado siinkuna uu fadxisan yahay iyadoo ya-da aan la shadin bee markaa la reebo oo idha alusaydiyi alusaydiyi labada damdiba way soo naqliyeen qaadiciyadoo kale ka dambe oo ah ya-da takfiifkeeda un baabuu isagu soo naqliyey imaam nawina wuxuu leeyahy waxaa asaxoo shuhrow badan iyada kan ya-da laba shadaya alusayidi la odrhanayo kollayna waxa weeyaanun waa badni reer tamiima reerkan loo nisbeeye ama usayd haba noqote ama usayid haba noqote reerkan loo nisbeeye waa jirib reer tamiim kaba mida ayuu ninkan yahay asxaadiistiisu aad iyo ma badna saas oo kale uma badna bal waxa weeye axaadiida isaga dariiqiisaaba lagaba wariya kitaabkeennana waa xadiidkan ka uguba sugan wuxuu yihi markaa xandala wa kaana waxaanu ahaa waxaa odhanaya abu cuثmaan min kitaabi rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam qaala abu cuثmaan ba ihi rasuulkii ilaahay dadkii wuxuu qori jiray ayuu ahaayoo katabadii waxyiguu kaga midiyay kitaab waa jamcu kaatibin oo sidaasaba xandalaة اlkaatib looba yidhaahaa waa asxaabtii rasuulka ilaahay waa dadkii wax qori jiray kitaabada yaqaanay rasuulka ilaahayna markuu u baahda waxuba qori jiray qaala haddaba xandalahaas baa wuxuu yidhi laqiyanii waxay ila kulmay abubakrin abubakar ayaa iga hor yimi oo ila kulmay faqaala wuxuu yidhi kayfa anta yaa xandalatu xandalow iska waran see tahay xandalow qaala xandala wuxuu yihi qultu waxaan idhi naafaqa xandalatu xandala munaafiq buu noqday munaafiq buu noqday unifa adigu munaafiq buu noqdayoo naafaqa xandalatu taas buu yidhi qaala wuxuu ihi subxaana allah waa kelimo dee tanziih laakiin uu la yimi tacajub iyo layaab hadalkiisan uu la yaabo hadalkan buu weynaystay waa saxaabigaa katabadii waxya kaba mid ah hadalkan baa la weynaado markaa tanziihaan ayuu walow subxaan allah dee tii tanziih ahayd ay tahay laakiin tacajub ahaan buu halkan ulaba yimi waanay jirtaa rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh dee way kaba dhacday ama subxaan allah ha noqoto ama umuuro kaloo sidood asalkoodu dikri ahaa laakiin tacajub loola yimo waxaabaynu dee kitaabka xaggii hore daaro kuwa soo maray abu hurayra markii uu laba kulmay rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh maalin dariiq isagoo socda uu haddana markiiba iyadoo rasuulka ilaahay dareemin kaba hadhay rasuulkiina u waayey mar dambu u yimi o uu yidhi isaguna uu jinaabaystaayo markaa dee ula soo baxayo muu maydhano deetuu yihi rasuulkii ilaahayba ama taabashadiisanuu isaga taabanaya si dabeecadiisu ahayd iyo la joogiisiibuu dee adigu tiibuu islimalaha dee kuma habboona rasuulka ilahay ina la mujaalasooto adoo xalaal tantay markuu soo noqday ee uu sheegay u yihi dee waan jinaabaysnaa muxuu rasuulka ilah subxaana allah ina almu'mina laa yanjus oo subxaana allah daasi waa tacajubay tanna waa tii uun arrinkii buu weynaystay abubakr qaala wuxuu yidhi ninkii xandala qultu waxaan idhi isagoo san dee uu yidhi nifaaq buu naafaqa xandala caddaynaya nakunu waxaan ahaanaynaa cinda rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaah agtiisaan kuba sugnaanaynaa yudakirunaa xaal uu ina xusuusinayu inagu waaninayo wacdeeya binnaari waaljannati naar iyo janno oo naartiibuu inoogaba warramayaa jannadiibuu kaba warramayaa markaasaa dee qalbigoodiibaa muraaqabo khashyo iyo xusuus weyniye iyadoo ay sooba xaadirsadaan qalbi naar iyo jannadii ayaa qalbigoodii kuwa imaysay wax kaleba iska wada iloobaan xataa kaannaa ra'ya caynin xataa kaannaa naraha wey naraahuma ilaa aan noqonnaba si waxaan arkayno naraahuma ra'ya cayni markaa waan nasbinaynaa ra'ya cayn master ahaan baan ku nasbinaynaa naraahumaa aan arkaynaba jannadii iyo naartii ra'ya caynin waa aragtiba aan si waxaan arkayna maha inaan rumaysanahay une arrintu ay tahay si waxaan arkayno bal kaannaa ra'yu caynin oo khabarkii annada lagaba dhigana oo taas oo naster lagaba dhigina ee waabay kuba dabdiyeeno kaannaa si waxaan ra'yu cayn annagu aan nahayba il aragtideeda waa isla macnown oo jannadii iyo naartii rasuulka ilaahay markuu noo sheeguu noogaba warramuu nagu wacdiyo ayaa wixii si waxaan imikaba arkayno ayaabay xaalada iyadu tahay qalbigoodii baa wax kale kaha ka baxaya amba naartii iyo jannadii baa hortoodii imanaysa khashadaa iyo muraaqabadaa aad o dhan iyo dee caalam kale markaa galeen ba ayay kuba sugnaanayaan oo xaaladaydu taasay noqonaysaa bu uhi faidaa kharajnaa markan baxno min cinda rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaah agtiisii markan kaba soo baxno caafasna waxaan dee ku shuqloomaynaa leehaynaa la ciyaaraynaa kuba shuqloomaynaa alaswaaja haweenkii iyo walawlaada caruurtii iyo wadaycaati jamcu daycatin waayo waxyaalihii ruuxa macaashkiisu kuba sugnaa ama tijaaradiisa ha noqoto ama xirfo uu leeyahay iyo farsamo ha noqoto ama zaraciisii haba noqotee waa daycadu waa macaashu rajuli min maalin aw xirfatin aw sinaaca waxa uu ruuxu dee noloshiisu ay tahay ee kuba xidhantee ama farsamo ah amaba ah tijaaro ama waxa weeyaan dee sanco iyo waxyaalo adigu ama dee zaraaco ama maal kaleba taas oo ujeedadu waa shaqooyinkiina howlaha lalahaa nin beerle iyo nin tijaaraysiiyo nin wax kalaba qabsadaba markaan rasuulka ilaahay ka baxno dumarkii baan laba kulmaynaa la ciyaaraynaa kuba shuqloomaynaa carruurtii baan la qoslaynaa iyagii kuba shuqloomaynaa howlaha iyagii kale ayaan iyadana aan kuba shuqloomaynaayo fanasiinaa waanu iloobaynaa kaiiran wax badanoo wixii markaan xusuusnayna macnaa waxaa ka baxaya qalbigooda wixii dee bal kuba sugnaaye muraaqabadaa dhan iyo fikirkii umuurta aakhiro un ay kuba fikirayeen ama ilaahay jalaalkii iyo jamaalkii iyo cadamadii ay kuba fikirayeen ayaa markaa dee umuurahani ay raad ku yeelanayaan oo adduunyadoodiibay kuba jeedsanayaan iyo waxyaalahan oo tiibaa kaba baxaysa dee markaasaaba wey oo markaa waxa ay tahay dee arrinkan waa isagoo naftiisii dee xaaladii uu rasuulka ilaahay agtiisa markii uu joogay oo kuba sugnaa buu doonayay inay u daa'imto markaasaa muxuu kaba dhigay labadan xaale isbedeshay marka uu rasuulka ilaah agtiisa ku suganyay san uu yahay iyo marka uu ka tagee dee arrintii iyo baab kaleba uu gelayo iyo arrin kale uu gelayo iskhilaafkaasi inay munaafaqnimo tahay inay nafaaquba waxa weeyaanba oo bal matalan uu yahayba waa waxaan uu ruuxu qarsanayo wax ka duwan uu daahirsado imaka waxaan marka dambe iyaga ay la kulmayaan ay kuwa sifoobayaan iyo rasuulka ilaah agtiisa markay joogaan waxa ay kuba sugan yihiin baa kala duwan tiibu u arkay kol haddaanay arrintii u daa'imin xaaladii ay markii rasuulka ilah agtiisa kuba sugnaadeen ee muraaqabada iyo fikirkii aliqbaal cala alaakhira kol haddaanay joogto u noqon oo wax kale haddana soo baxeen inay munaafaqnimoba tahay taas buu hadalkan u yidhi dee ruux kastaana taa uu dareemaya markuu saas uu yidhi ayuu u garaabayba arrinta markii hore hadalkan buu fogaystay weynaystay hadalkaa uu yihi abubakrin imika isagii baa yidhi anaguba dee saasano qaala abubakrin baa wuxuu yidhi fa wallaahi baan ku dhaartee ina anagu lanalqaa waan la kulmaynaa mil hada anaguba arrinka aad sheegaysa oo kale wuu nagu dhacaa waan la kulanaa ina lanalqaa mila hada marka rasuulka ilah xaggiisii baabay usoo wada kaceen abubakarna uu soo raaco fandalaqtu waan tegey ana aniga iyo wa abubakrin abubakr oo abubakarna tii wuu dareemay dee iskhilaafka labada xaale ay kala duwan yihiinna dee ruux ka saabeynay ruux dikrigiisa iyo daacadiisa ay daa'im noqonayso weligiiba de oo sifadii malaa'igtoo kale yeelanaya ma jirto oo kaleo halkan baa wuxuu yidhaahaa bahi qordobi waxaa tan radini ugu sugan tahay khulaatu suufiya qolooyinkaa suufiyada kuwooda kusii talax tegay halkaasoo eele xaalada iqbaalkaas baa inaga noo joogto aho abubakar oo afdal albashar bacda nebiyiinba ah de waa kanoo arrinkaa ma sheegan wuxuu sheegay isagiiba in dee markaa hawlo kale iyo gurye ay yimaadaan ee hawlahoodii kale arrinkii ah qalbigoodii dee iqbaal taama xagga ilaahay iyo umuurta aakhire uba jeeday inay markaa isbedel kuba imanayo isba tiimuu sheegan inay daa'im tahay dee arrinkuna in la yidhaaho la sheegto buu leeyahy wixii waa joogto oo wakti kastaba xaaladaydu mid keliyay tahay jaanibkaasna way tao qalbigayga wax kale kuma soo dhacayaan de waxay noqonaysaa abaabu leeyahy shay muxaala ama shay dee aan dhacahaynoo waayo inaga waxa inaguma beeran weeye malaa'ig ma nihin malaa'ig baa iyaga arrintoodu taa tahay dadka wixii kuba beeranayo si loo abuuro in isbedbedelkani kuba yimaadaa talawunkani uu kuba yimaadaa taas baaba dee arrinta ay keenaysaa dee muqtadadii ama dabiicadii basharka ah ayaa keenaysa haddaba markaa muxuu yihi fawallahi waay xatى fandalqtu ana waabubakri xatىa dakhalna calى rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilah ilaanuba soo galay markaa qultu waxaan idhi waxaa odhanaya xandala naafaqa xandalatu ya rasuul اllahi xandala munaafiq buu noqday rasuulka ilaahayow saasuu yihi faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam wama daka arrinkaasi muxuu yahay sababta nifaaqo dee maha dee munaafiqiintii joogtay waktigaasba madiine joogtay iyada arrintiisa ma ahayne muxuu yahay oo hadalkaagan sababtii maxay tahay waxaan nifaaqaagan aada sheegaysa keenay muxuu yahay qultu waxaa idhi yaa rasuul اllahi nakunu cindaka tudakirunaa xaaladna xusuusinayso nagu waaninaysa biالnaari wاljannati xataa kaanaa ra'yu caynin ama ra'yi cayni waa halkeenii hore faida kharajnaa min cindika caafasnaa kolleysa baa dee dabdiga ay horey kuba dabdiyeen macnuuna waa maarasnaahu washtaqalnaa bihi waanu ku shuqloomaynaa dheehaynaa oo dee aan kuba shuqloomaynaa aan ku jeedsanaynaa dee ama aswaajtii iyo awlaaddii iyo macaayishtayadii caalajnaa macaayishana wa xuduudana baan ka shaqaynaynaa oo muraha waxay noo dambeeyaba laftii isagoo odhanay doonaha dee la yidhaha riwaayaadka xadiidkee dambe in markaa dee aan rasuulkii ilaahay dee intan saasuuna wacdiyo xaaladaas aan la kulmay ayaa gurigii tego fadaaxaktu sibyaana walaacabtu lmar'a carruurtii baa la qosqoslay waxa haweenaydina waa laba ciyaaray dee qalbigii markaa maxay iqbaalkii iyo fikirkiiyo jaanibkaas ahaa ayaa markaa lala qaybsaday oo wax kalaa yimi taasba weya marka mucaafasadani waa almucaalaja waa shayga oo dheehitaankiisii la dhehayay shuqloonkii laguma shuqloomayo taasba weeye qolooyinkii adugu kolley aimadii dee weliba gariibka iyo wasaa khataabi oo kale caanasna baa halkan lafdigiisa uu ahaa ama dabdigiisao laacabna kuba fasiray ibnu qutaybana caanashna caanashna waa kolley nuuntu way wada jirtay oo macnaa caanaqna iyo waan qoroqoraysana la ciyaaraynaa lakin macnuu waa midoo taa horaana ama tan baa macnaheedu aad u waasac yahay markaasoo intiiba wada gaadhaysana saasaan yeelaynaa bu ihi markaa taasaa nagu dhacaysa faida kharajna min cindika caafasna aزwaaja wاawlaada wdeecaat markaasaana siinaa iloobeynaa kaiira wax badan oo waxyaalihii dee tadkiirkaagii iyo in iqbaalkii iyo muraaqabadii qalbiga ahaydna way naga tegaysaa faqaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu hi wladii ilaah baan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadii gacantiisa ay ku sugan tahay in low taduumuuna intii mkafafa min ahaqiil dee lishani damiirkana inhu shani low taduumuuna haddaad daa'imaysaan calaa maa kii takuunuuna ahaanaysaan cindii agtayda maca low taduumuuna haddaad dee daa'imaysaan oo noqonaysaan kuwa daa'ima calaa maa kii korkii takuunuuna ahaanaysaan cindii agtayda oo macnaa marka aniga agtayda ku sugan tihiin xaalada aad leedihiin ee ku sugan tihiin ee dee xaaladaa uu kaba warramay ah jannadii oo kale iyo naarta calaa anahuma kaanaha ra'yi cayn lahum haddii arinkaas adee a noqonaysaan kuwa daa'ima waa xaalo iyo wa fii dikri xuskan ilaahay laba xusayo oo laba arrimood buu sheegay mid waa marka ay rasuulka ilaahay laba joogaan ee qalbigooda wax kaleba aanay ku sugnayneen ahaynba fikirkan umuurta aakhira ay kaba fikirayaan iyo muraaqabadaas iyo iqbaalka iyo jaanibka dee khashyadaa badan iyo adigu bal umuuraha dee kolley taa kaba dhalanaya iyo weliba xuskan ilaahay la xusayay dee carabkii ku hayaa bal iyo qalbigiiba dikrigood dee maaha carab ruuxoo qalbigood ujeedo waa qalbi noocaasa ayaa carabkiina dikrigiisa oo ahaayo uu sooba fulaye haddaad labadaa wada daa'imaysaan oo aada noqotaan kuwa daa'imaya labadaa sifo lasaafaxadkum way idin gacan qaadi lahayd almalaa'ikatu malaa'igtu calaa furushikum gogolihiina korkood idinkoo ku sugan iyo wa fii duruqikum wadooyinkiina aad maraysaanba idinkoo ku sugan oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu inoo sheegay oo xadiidka inooguba sugan xaaladaa uu saxaabigani kaba warramay oo ah marka ay rasuulka ilaahay la joogaan muraaqabada iyo iqbaalka aakhira iyo tafakurka umuurta aakhira ay kuba fikirayaan ee aan qalbigoodii wax kale kuba sugnayne wixii loogaba warramee janno iyo naar ahaa ee hadda qeybka ahaa ay ta noqdeen ba si waxay arkayaan mushaahado oo kale waa xaalo dee ama cilm alyaqiin ama waaba cayn alyaqiin oo kale ay dee markaa gaadhsiisan yihiin ta ay tahay taasi hadday joogto u tahay oo macnaa waxa dee markay ka baxaan rasuulka ilahi agtiisa kaba tagaane dumarkii ay u tagaane carruurtii u tagaane hawlahoodii kale ay u tagaan arrinkan dee isbedelaye waxyaalahaasi qalbigoodii uu kaba baxaya taasi aanay jirin taasi ay joogto u noqonayso oo markay rasuulka ilaahay la joogaan iyo markay guriga joogaan iyo markay shaqada joogaanba mudaawamada iyo muraaqabadaasi horta ay noqonayaan kuwo ku sifoobay oon ka tegin iyo arrinka labaad oo maxaya dikrigan xuska ilaahay had iyo goor dee carabkii ku hayaan qalbigooduna kaa yahay waa qalbigooduna sifadaa uu leeyahay ay carabkii ku hayaan labada xaala haddii laga wada helo oy joogto u noqoto malaa'igta way toos bay u arki lahaayeenba macnaa dee waxay noqon lahaayeenba kasaafadan dee inaga iyo wixii dabiicadii bashar iyo baabay ka dhex bixi lahaayeen oo sifadii malaa'igta iyo ayay u munaasib noqon lahaayeen oo malaa'igta waabay idin gacan qaadi lahayd waayo dee waddooyin way idinla hadli lahayd idin gacan qaadi lahayd gogashiina idinkoo jooga idinkoo waddooyinkiina jooga laakiin dee taas ma mukalafiin baan ku nahay miyaan karaynaa hawlihii adduunyana wayna sugayaanba maye waxa weeye rasuulka ilahi wuxu uhi walaakin ya xandalatu saacata wa saaca taa laydinkuma kelifin in dee waxa weeyaan wax dee aad daa'imi karaysaanna maahee waxa weeye dee saacatan waa saacatan saaca tacabad lirabbik weeye oo dee rabbigaa u cibaadayso oo saacatan tafaraq lixawaa'ijika saacana xawaa'ijtaada kale iyo howlaha kale u faaruq noqo taas weeye waana wixii dee aan karayno calaqal ruuxi dee muraaqabadii waa lagaba rabaa ucbud illaaha waxa an tacbud allah kaanaka taraahudii taas waa lagaba rabaa laakiin dee in heerkaa haba gaadhe arrinkaasi uu noqdo wax kastaba ruuxu da mar kastaba ay daa'im u tahay waxaa la arkaa dee taas hadday noqoto adduunyaba lagama shaqeeyeenoo hawlahan kale lama qabteenoo waaba laga dhex bixi lahay ee waxa weeyaan taasi wax si laynoo abuurayna maaha wax inoo dee aan karayno haalibanna ma aha marka arrinku muxuu yahay dee muraaqabadii iyo iqbaalkii iyo tafakurkii waktiyo la kaalay waktiyana danahaagan kale iyo hawlahaagan kale iyo macaashkaagan daycaadka iyo aswaajiya awalaad iyo waxyaalahaas iyagana xuquuqdoodii oo la gudanayo iyo iyadoo lagula shuquloomayo iyo dee adigoo naftaada xaddigeedii jaanibkaa qaadanaya waa shay dee kolley a uba abuuran tihiina labadaas arrinkiisuna ha noqoto xadiis dheeraayo abudar ama abudar alkhifaari warinayo kolley wada dheer oo abu nucaym iyona ay soo naqliyaan ayaa qayb ka mid oo dee saacaadka mala aada noogu sii fadhiistiraysa maxaa ku waxa ku sugnaa wacala caaqili an yakuna lahu saacaatu ruuxa caaqilka ah ee uu caaqilka waxa u roon ama korkiisaa inay saacada uu yeesho marka waxa saacatu yunaaji fiiha rabba saacaduu rabbigii la foqo baryo caabudo xuso oo bal maalan taas oo kale wa saacatu yuxaasibu fiiha nafsa saacad isagii dib uu isugu noqdo naftiisii uu xisaabiyo wixii uu la yimi iyo wixii uu katadigiyo taasoo kaleba dee wataa xaasibu anfusakum qabla an tuxaasaba hadalkii cumar oo kale saacadu naftiisa xisaaba xadiidku marfuuce wasaacatu yufakiru fiiha fii sunci illahi saacad uu ilaahay dee makhluuqaadkiisan yaclam waana cibaado ama cibaado weynba weeye dee waana ka ilaahay الذينa يتفkرونa في خلق السماaواaت والأرض ربنا mا خلقت hda bاطلا bl qرآaaنkaba dee dafbay kaba tay umuuraha laynagu baraarujiye saacad iyadna suncigii ilaahay uu kaba fikiro maxaa la socotay وsaacaة ykلو فيha لxاajaته min المdcم والمشhرب iyo saacad uu la gooni noqdo xاajadiisii madcam iyo mashrab baa la magacaabay dee mankaxi iyo dee xaggii xoq jaanibkaa kale way jiraan hawlihiisii bal iyadna iyo wakti dee macnaa ula qaali noqdo oo dee naftiisii iyo masaarixdeedii iyo hawlaheedii uu fushado markaa macnaa ruuxii laguma kelifin cibaadada rabbi waxa weeyaan inay dhammaan dee u noqoto laxdo kastaba dikrigiisa iyo cibaadadiisa kuba shuqloomo laakiin haddii dee taasi ay asaas u tahay wixii kalena uu laba yimaado niyo aad daacadii ugu xoogeysatid camalka kale adduunyuu laba imanayo waxaan kale ayaaba cibaado noqonayso waa taan kitaabka kuba soo maray wixii uu haweenaydiisa afkeeda gelinaya inay sadaqo unoqonayso waa markay niyadu timaado cuntadii uu cunayay wixii uu cabayey saaxashadii iyo wixii haddii niyadii fiicnayd niya ay raacdo iyadna cibaadadiisu rogaysaa markan kale uu hawlihiisan kuma jiraba haddii niyadii fiicnayd ay jirto iyo niyadii saalixad ahayd iyadna qeybtii cibaadada ay uguba biiriye bal markaa waa arrinkan ah rasuulku yihi ya xandalatu saacata wa saaca ayaabu dee bayaan inooguba yahay ama tafsiir uba noqonaya xadiidka abudar ee qeybtaan kaba soo qaaday xdثnي اسحاq بن منصور qال أخبرnا cبدالصمد qال سمعت abي يحadiث aabihii cبدالوارث buu kaba waramaya isagoo aabihii waramayo o yihi xadaثnaa سعيد الجurayriي سعيد الجurayrina waa ninkii marka horeba snadka inooguba sugnaa عن abي cثمان النهدي عن xنdلةa qاaل oo imika waxa isbedelay un jacفر بن سulayman الضبعي baa marka hore سacيid kaba warinaya sanadkii koobaad imika sanadkana dee cabdulwaris baa waxa weeyaan kaba warinaya saciid اljurayri hadhowna waan arki doonaa iyadoo nin saddexaad ama imaam kale uu inoogu soo biiri doono xadiidku laakiin waa xadiidkaa dariiqa saciid laguba warinaye can xandalata qaala kunaa cinda rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilah agtiisaan kuma sugnayn fawacadnaa wuuna wacdiyey fadakara naara naartii buu xusay oo uu rasuulkii ilaahay soqaaday dee ahwaasheediiyo taasiya buu dadkii ku waaniyeyba qaala wuxuu yidhi dee qalbigoodiibaa markaa ay kuba dhacday oo waxay noqdeen siwaas arrinkaa hore uu inoo sheegay oo kaannahaa ra'yo cayn si waxay naartiiba arkayaan markaas oy hortooda taallo oy u muuqato ayay xaaladoodi noqotay oo heerkaasay gaadheen qaala wuxuu uhi uma jiئtu ilى الbeyt iyadoo qalbigaygu taa yahay ayun baan aqalkii kusoo noqdo fadaxaktu صibyaana caruurtii yaryare caruurtii un baan la qoslay walacabtu marata haweenaydiina waan la ciyaaray qalbigaydii dee jaanibkaas ahaa iyo fikirkii xagga ahaa ee ku koobnaa ayun baaba isbedelay qaala wuxuu uhi fakharijtu waan baxay markan taa isku arkay oo wixii aan markii hore rasuulka ilaahay aan laba joogay sidan ahaa iyo dee markii dambe sidan noqday markay noqotay in waxa weeye ayaan baxayo falaqitu ababakrin fadakartu dalika lahu arrinkii baan u sheegay waana kaa yidhi naafaqa xandalatu faqaala abubakr ba wuxu uhi wa ana qad facaltu mila ma qad tadkuru arrinka ad sheegayso kale ana waan sameeyey waaba igu yimi de waa kanoo iyagoo wada socday u yimaadeeno falaqinaa rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam ayaanu la kulanay faqultu waxaan ihi ya rasuula اllahi naafaqa xandalatu faqaala rasuulka ilaahay wuxuu uhi mah markii hore waxaan soo maray riwaayadii hore waa maa daaka istifaam bay ahayd waxa adee muxuu yahay sababtu maxay tahay maxaa dee hadalkaagan keenay bal tanna tii baan kuba fasiraynaayo in waxa weeyaan ha-dana waa lisakti macnuhu waa maxay mah maxaa dee maada taquul weeye waxaad leedahay muxuu yahay oo sababtu maxay tahay waxaa kaloo mah ay u timaadaa sajrin wax la iskaba sajrinayo waxaa ka joogso lilkafi oo kale waanay noqon kartaa oo ay tahay hadalkaasi waa hadal weyne ha ku hadlin adigu dee munaafiq matida hadalkaa ka joogso oo kale laakiin bal tii hore kol hadday ahayd su-aal baan kaba dhiganaya istifaame maxaa dee aad u leedahay hadalkaa sababtu maxay tahay faxadatuhu bilxadiidi arrinkii baan u sheegon ugu warramay faqaala abubakrin abubakrna wuxuu uhi inagu la socday waana qad facaltu mila maa facala saa uu yeelay oo kale ana waan sameeyey faqaala ya xandalatu saacata wa saaca walow kaanat hadday tahay oo takuunu mid ahaanaysa quluubukum quluubtiinu kamaa takuunu cinda dikri markan dee aan idin wacdiyayeen wax idiin sheegayo qalbigiinu siduu yahay waa khashyadan iyo inay ahaayeen heerkaaba dee si waxay ilaahay caabudayaan iyagoo arkaya o kale waa arrinkaasoo de way kuma sifaysnaayeen an tacbud allah kaanaka taraaw haddii halkaasun arrintaasi joogto ay idiin tahay oo marna aanay idinka suulahayne saa markan dikriga agtiisa quluubtiinu ay tahay un ay ahaanayso dee marka guriga joogtaan iyo marka dariiq maraysaan iyo mar kastaba lasaafaxatkum almalaa'ikatu malaa'igtu way idin gacan qaadi lahaydba xataa tusalima calaykum ilaa idinba salaanto oo fi turuq idinkoo waddooyinkaa socda hadalkoodii maqashaan bal aa aragtaan waaba kan waa idin gacan qaadi lahayd bal laakiin maxay tahay arrinkaas wax karaysaan maahe dee saacatan wa saaca xadaثanي زhayr بن xrb qaala xadaثana الfضل بن dukayni qaala xadaثana sufyaanu kolley sufyaanna waa sufyaan thawri ee fadl بnu dukaynna ama waa abu nucaym dee imaamkii ama caalimkii laba odranayay ee waxa weeyaan markuu iطlaaqo sufyaan waa sufyaan thawri buu iطlaaqaaye waayo sufyaan iبnu cuyeyne de waaba rag siman weeye way siman yihin isaga عن سعيد الجuريري عن أبي عثمان النهدي عن حنضلة التميمي الأسيدي markaa jrبkii reer تميمka dsaan ihi الكاتبي قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا الجنة والناar naar iyo جaنة ayuu nagu waaniyey فذكر نحو xadيثi ma سفyاan wuxuu sheegay labadii hore oo waa dee cabdالوارث iyo marka leega jacfar ibnu sulaymaan xadiidkii saciid ibnu iyaas aljurayri kaba wariyeen mid laba mid ah ayuu sheegay jawaanaka aan kaba soo baxnay labada laftiba baabun fii saacati raxmat illaahi tacaala wa annaha sabaqat gadaba wuxuu baabaysan yahay naxariista ilaahay waasacnimadkeeda ay waasac tahay iyo inay ka qaalib tahay ka horeysay ka dheeraysay kana qaalib tahayba cadhadiisa xadiidkaasaa inooguba iman xdثna qتyبة بن سعيid qال xdثna المغيرة yعnي الحزاmية عن أbي الزiناad عن الأعرج عن أbي هريرةa أن النبيa صلى الله عليه وسلم qاaل wuxuu rasuulki ilaahay لma khلق الlah markii ilaahay abuuray alkخلق kخلqiga uu abuuray kataba wuxuu qoray في kitaabihi kitaabkiisa uu kuba qoray waa lوx maxفوudki ama kitaab kaleba fahuwa kitaabkaasi cindahu agtiisuu ku sugan yahay فوق الcarشhi carshiga korkii muxuu ku qoray ina raxmatii naxariistaydu taqlibu way ka qaalib noqonaysaa gadabii cadhadayda way ka qaalib noqonaysaa oo dee sadqigiina iyo qalabadii oo macnaha naxariista badankeeda ay badan tahay cadhadii kaba badan tahay ciqaabtii ay ka badan tahay iyo dee inay mid caama taho cid kastaba naxariistani ay wada gaadhay kolley axaadiida inoo sii sharxi doontaa waana riwaayaadka xadiidkuna way noo soconayaan xadaثnي زhayr بن xرb qال xadaثna سfyaan بن عuyaynةa عan abi الزinaadi oo عan abi الزinaadi an عan الأعrج عan أbي هurayraةa عan النaبiيi صلى الله عليه وسلم qاala الlah عزa وaجل wa xadيiث qudسي ilaah baa wuxuu yihi sabqat way ka dheeraysay ka horeysay ka qaalib noqotay wey ka badnaatay raxmatii naxariistaydu غadbii cadhadayda way ka qaalib noqotay ama kaba dee ka badnaatay wey waa xagga shumuulkeedi axaadiisu way noo socotaa kolley waan yar sharxi doo yar eegi doonaa iyadaana isu keen sharxaysaba axaadiisi xadaثna عaliي بن khashrab qaal aخbarana abu dmrة عan الxاariث بn cabdالرaحman عan caطاء بn mina عan abi هurayraةa qaala anahu qaal qaala rasuul الlahi slى الlah عalيه وasلم lama qadى اllah markii ilaahay qadaray abuuray alkhalqa khalqigii kataba wuu qoray fii kitaabihi kitaabkiisa wuxuu ku qoray calaa nafsihi waa isagoo dee isxukmiyey oo naftiisa dee wax laazimiyo waa wacdigiisa xaqa khabarkiisii weeye waa ballanqaadkiisii iyadna xaqa ahaayee marna aan dee beenoobahaynba kaas ayaa muxuu fahuwa mawduuc fahuwa kitaabkaasna mawduucun mid dhigan weeyaan oo yaalla cindahu agtiise wuxuu ku qoray ina raxmatii taglibu gadabi taqlibu iyo sabaqat waa isla macno way ka qaalib noqonaysaa cadhadayda way kaba qaalib noqonaysaa bal axaadiisu kolley way noo socon waxaa iyada axaadiisan kolley baabkani siduu sheekuba leeyahay min axaadiisi الrajaaءi wاlbishaarati lilmuslimiin waa axaadiis rajo badan dee ayna rajo gelinaysa iyo bishaaro iyo axaadiisiye xaggan dee way ka qaalib noqotaydo markan eegno naxariista ilaahay subxaana wa tacaala ee khalqigan abuurkiisan iyo san ilaahay inoo abuuray iyo waxyaalahan muqawimaadka nolosheena iyo waxaan kastee laxdo kastaba aan u baahanay nicamtiisa aynaan koobi karahayne mid xisiya iyo mid macnawiyaba leh mid daahira iyo mid baadinaba leh waa naxariistiisii waana taa joogtoo laxdo keliya hadday xataa nicamtaasi laxdo kastaba nicam cusub baan arkaynaa hawadaa xataa neefsanay hadday laxda inaga joogsato ilaah ba hadday ina siiyo waata aan wada dhiman inaan wada halaagsanaybanaba haddaba naxariistiisu iyadoon dee sabab uu ruuxu la yimi jirin wuxuu ku mutay jirin waa taa caamka ee khalqi dhammaantii gaadhay ama ciqaabta iyo cadaabka ama cadhadu dee waa ruux mukalaf noqday oo wixii loo diiday kuba dhacay ama wixii la faray kaba tegay sababtii iyo wuxuu geystay aduu galabsaday kulaba yimi ayuun baaba qadobkan iyo ciqaabku imanaya laakiin naxariistu hadday tahay midtaa nicam dee nicamatan ilaahay subxaana wa tacaala inoogu nicmeeyey diin ahaaneed nicamtan kale dee abuur iyo ama dunyo ahaaneed iyo umuurahan kale kolley aan laba koobi karan wain tacudu nicmat allahi laa tuxsuha waa naxariista ilaahay subxaana wa tacaala waa taa shaamilada waa taa khalqi dhammaantii wada gaadhay iyadoon sababteed jirin wax keenayo dadka usoo jiiday ku galabsadeen aanu jirin ba nicamtaasi aanay ka kala go-ahaynba ama cadhadu de waa wax ruux dee ama waa wax kooban gees kalena sababteeday kuba timaadaa muqtadaheedii markii heleeliyo wixii keenaya haddaan weliba rabbi dhaafin ayay cadhadu kuba imanaysaayo san bay dee uga badan tahay waa xagga shumuulkii iyo taas dee waana tan axaadi bal naxariista waxyaalihii kale kuba tacalluqsanaayo kaba ziyaadsanna axaadiiaa inooguba sugantaha wuxu uhi imaamku xadaثna xرmلة بن yaحyى التujibiyu qaaل aخbarana بن wهbi qaaل aخbaranii yuنuس عan بni شhahabi أن سعيد بن المصيب أخبره أن أbا هريرة قاaل سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقuل جaعل الله إلaahy wuxuu ka yeelay الرحمة نaxariista مئaةa جuزء waa markii uu khalaaئqdaba abuuray ayuu boqol naxariisood abuuray oo aad u waaweyn boqol buu kaba dhigay faamsaka wuxuu ku hayey oo uu ku reebay cindahu agtiisa tiscata wa tisciina sagaal iyo sagaashan naxariisood ayaanu adduunyadaba usoo dhaadhicine agtiisa uu kuba baaqi yeelay oo wuxuu u baaqi yeelay waa qiyaamadii iyo dee waa aakhiro wa anzala wuxuu soo dejiyey fi lardi dhulkii oo dhulka uu kuba soo dhaadhiciyey oo uu yeelay dhulka dhexdiisa juz-an waaxidan boqolkaa naxariisood ee juz mid kaba mida waa mid keliya famin dalika اljuزi juskaa keliya daraaddii ayay tataraaxamu اkhalaa'iqu khalaa'iqdoo dhamme ay isu naxariisanaysaa xataa tarfaca ilaa ay kor yeesho addaabatu daabadii sida faraskii oo kale ama daabadii xaafiraha qoobkeeda can waladiha ilmaheedii markaa uu jaqayaba khashyata an tusiibahu iyadoo ka cabsanaysa inuu qoobkeedu kuba dhaco oo waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala boqolkaa naxariisoodii waaweyne uu abuuray ee mid kasta maa bayna asamaa waalardi buuxinayso jus keliya ayuu dhulkii dhigay juskaa keliya ayaa khalqi dhammaantii gaadhay wuxuu gaadhay hadday tahay dee ibnu aadam iyo insi hadday tahay jin hadday tahay xayawaanaadkii nooc kastoo xayawaanku leeyahay juskaas baa wada gaadhay oo dee iyaga naxariistan xataa tan qulubtooda ilaahay yeelay naftooda yeelayba ta iyaga ugu naxariistayba maahe dhexdoodana uu isuba geliyay ay kaba mid tahay in neefkii ermaanaa ee ilma oo ama dee waxa weeyaan taasi uu jaqayo oo kale lugtaysii ama qoomkiisii sida daabadii ama faraskii sida lafti kaleba xadiidka kuba yimi ay sare u qaado waxay u qaadaysaana waxay ka dhowraysaa inuu kuba dhaco waxay ka baqanaysaa waa naxariis ay u naxariisanaysa ilmaheedii ilaa taasi gaadhay bahali iyo wax kastaana tay isugu naxariisanaya taa wey waa juskaa keliya inta kale oo dhan ilaahay subxaana wa tacaala qiyaamada ayuu u dibdhigay dadka mu'miniinta iyadoonay weliba lala lahayn markaas oo waxa weeyaan dee gaalna aanu shaqo ku yeelanayn adduunyada naxariistii adduunye way wada gaadhay ayuu dee kuba baaqi yeelay ee naxariistaa keliya wada gaadhay oo khalqi oo dhan wada caam yeeshay iyadu isuguba naxariisanayaan iyaguba isu naxariisanayaan sheekhu halkan raximah llahu tacaala wuxuu soo naqlinaya axaadiisan kolley kitaabkiisan dee riyaadu saalixiinna kitaab axaadiisiisu badantoo dee kitaabu raja ama baabu raja baan uga jeeda ayaa jirto kaba midoo xadiidkeedan iyo axaadiidan raja intaa uu kuba soo arooriyo kuwana qeyb kamida kuba soo arooriyo waana ta halkan leeyahy waa min axaadiidi rajaaye culimadu kaba soo naqlinaya inay yidhaaheen haddii shaksigii naxariis keliyo daartan adduunye ah ay uu ka helay waa daartan adduunye aktaar iyo dhibab ku dhisan islaamnimadkii waa naxariistii ugu weyneed qur'aankii dee haddii ilaahay dee qeybtii uu kaba siiyey salaadan naxariistan qalbigiisa kuba sugan iyo waxyaalaha kale in laba tirin karayna ilaahay uba nicmeeyey kol hadduu naxariistaa keliya intaa kaba helay maxaad u malaynba boqol naxariisood oo daartii daar alaakhira iyo daar alqaraar kuba sugan iyo daar aljasa oo bal tani waa taa shaamilada ee gaal iyo islaam iyo xayawaan iyo wax kastaba gaadhee taas dadka mu'miniinta un dee naxariisaa ilaahay uguma naxariisanayo wuxuu kaba helay bacna waa axaadiisii rajaha ama dee kuwoodii ugu waaweynaa ayuu kaba mid yahay waana tay culimadu yidhaahdo kana sheekha culimada inoogaba soo naqliyey waa iyagoo dee muujinaya bishaarada weynee axaadiisan uguma sugan waa dadkii mu'miniinta uguma sugan iyo guud ahaanba xdثna yaحyى بن أyوب وqطyبة وبن حجر qالوا xdثna إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أbي هريرةa أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل khلق الlah ilaahay wuxuu abuuray مئaةa رحمة بqل نaxariisood فوضع waa dhigay waaxidة mid buu beyna kخلqihi kخلqigiisa dhexdooda dejiyey waa addunyada وkhaبأ wuxuu ku kaydiyey ku dibdhigay cindahu agtiisa miatan boqol ilaa waaxidatan dee aan tanun mooye waa sagaal iyo sagaashan xadaثna mحamed بn cabdالlah بn نmayri qala xadaثna abi qala xadaثna cabdالmaliki can caضاءi can abi hurayrata can الnabiyi slى الlahu عalayه wasalam qala anahu qaal caضا bnu mina weeye oo taan markii horeba ina lilahi ilaah waxaa u sugnaaday miata raxmati boqol naxariisood anzala minhaa waan u dhaadhiciyey oo raxmata naxariis waaxidatan keliya oo bayna aljinni waalinsi waalbahaymi waalhawaam macnaa naxariis keliya ayuu ilaahay yeelay insiga iyo jinka iyo xoolaha la dhaqani iyo waxyaalihii xasharaadki iyo hawaamtii iyo waxyaalaha dee xayawaankii guud ahaanba dhexdooda xabad keliya ayuu dhexdooda yeelay fa bihaa naxariistaa keliya waa wixii ay kaba heleen waa aahaartii naxariistaas ayay yatacaadafuuna isku laa isugula laabmayaan macnaa isu naxariisanayaan weeye oo iska cadfu tafsiirun wa bihaa yataraaxamuuna khaslada ama naxariistaa keliya ee ilaahay dhulka uu soo dejiya uu iyaga dhexdooda ku baahiyey waa mid keliyay ahayde ayay xayawaankii jinkii insigii bahaa-imtii hawaamtii ay isugu naxariisanayaan wa bihaa naxariistaas bay tacdifu ay u laabmaysaa ama u naxariisanaysaa alwaxshu wixii debadgala ahaa waa cirdoodkii iyo waxyaalaha bahal iyo wuxuushtii calaa waladiha ilmeheeda oo taas waatan aan kaba dheeraanayn naaskii ku duwaysa bal waxa weeyaan had iyo goor ag joogto oo kale daafacaysa oo ilaalinaysa waa naxariistaas ilaahay keliya uu yeelay wa akhar allah waa naxariistaa keliya ayaa xataa xayawaankii ugu naxariisanaya dee wixii dee markaa wixii isaga dee uu dhalayba وأkر الlه ilaahay waa dibdhigay تiسعa وتiسعيiنa رaحmaة sagaal iyo sagaaشhan نaxariisoodoo يرحم بها ugu نaxariisanaya عibaadahu يوم القiyamaةi addoomihiisa maalinta قyaamaha xadaثnي الحakم بن موسى qال xadaثna معاad بن معاad qال xadaثna سuلayمان التaymiي qال xadaثna أbو cثمان النهدي عن سلمان الفاrسي qال أنه qاaل سلمان الفاrسي ba wuxuu hi سلمان الخyر qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayه wasalam rasuulki ilaahay baa wuxuu yihi in alla ina lilaahi ilaahay waxaa u sugnaaday miata raxmati boqol naxariisood fa minhaa boqolkaa waxaa kaba mid ah raxmat naxariis biha ay bihadihi raxmati yataraaxamu lkhalqu khalqu aysu waa naxariis keliya raxma dee waa mas waa taadu waxda inoo keenaysaa marna inoo keenaysaa waa naxariis keliya oo yataraaxamu lkhalqu biha khalqigu ay isugu naxariisanayaan baynahum iyagu dhexdooda oo macnaa boqolkaa hal keliya ayaa dhulka dhexdiisa la yeelay khalqigaa dhammaantiina halkaa keliyaa wada gaadhay oo isuguba naxariisanayaan wa tiscatu wa tiscuuna liywmi اlqiyaama sagaal iyo sagaaشhanna waxay usugnaadeen maalinta qiyaamayo iyada tan yaa loogu naxariista waa dadkii mu'miniinta gaalkan adduunyada naxariista qeybtiisii isagu kaba qaatay oo dee waa dadkao dhan bay naxariistaasi ka wada dhexaysa isagoo halkaa qeyb kuma yeelanayo dee xayawaankiina mukalafiinba maaho marka lasoo saaro haddii iyaga dhexdooda qisaas iyo wax loo kala gooyo marka dambena ciid bay noqonayaan waa dadkii mu'miniinta marka waxaa naxariistaas yeelanaya aad iyo aad u badan tanna waa lagu buuxin be وxadثna mحamed بن cabd الأعlى qال xadaثna المctamiru عan abihi bhada الإsنaadi xadaثna بن نmayri qaal xadaثna abu mعaawiyaةa عan dawud بn abi hindi عan abi cثmaan عan slmaan axaadiثu axaadiث isla wada mid ah wixii yaree kooban ee u yar bahanun mooyaane waan markaa wadayna qaala wuxuu yihi salmaan الfarisi qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم in allaha ilaahay khalaqa waa abuuray yowm maalintii khalaqa uu abuuray asamaawaati wاlأrda samooyinka iyo dhulka miata raxmati boqol naxariisood buu abuuray kulu raxmati naxariis kastaana dibaqu maa bayna asamaa'i waalardi samada iyo dhulka inta udhexaysaa bay buuxinaysaa weyne waxay kaba qabto fajacala wuxuu yeelay minhaa ay naxariisaha badan ee boqolka gaadhay fi lardi dhulka dhexdiisa wuxuu yeelay raxmatan naxariis keliya mid tus keliya kuwaa boqolkii kaba mida fa bihaa naxariistaa keliya ay tacdifu ugu naxariisanaysaa alwaalidatu tii wax dhashay calaa waladiha naxariistan ilaahay geliyey waalidadii ilmaheeda u geliyey hadday tahay dee ibnu aadam iyo hadday tahay waxyaalaha kale makhluuqaadkaaba waa naxariistaas ahayda qasdigeedi iyo dee wixii kaba soo gaadhay walwaxshu waa wixii dabadgelahaya xayawaankaa dabadgelahaya antaas iyo wadayru wixii duulayeyna markaa tacdifdii baan soo qaadanaynaayo watacdifu way naxariisanayna ama yacdifu alwaxshu waxshigii wadayru dayrkii bacduha barhkeedna calaa bacdin badh naxariistaa keliya isuguma naxariisanayaan faida kaana yowma اlqiyaamati marka maalinta qiyaamaha la gaadho ee uu sugnaado maalinta qiyaamuhu kaanadu taamo weeye akmalahaa uu buuxinaya ilaahay boqol sagaal iyo sagaashankii biadi raxmatan on dee dhammaan ayuu iyadna boqol kagaba dhigayaa addoomihiisa mu'miniintana ugu naxariisanaya waa fadli aada iyo aada u weyn iyo bishaaro weyn oo dee ah waxa weeye walow dee ruuxii mu'minkaa intaa u adduunyo joogo laga rabo dee rajahana ha yeesho naxariistii ilaahay in laga quusta maaha in kastaba macsiyadii soo badnaato dee makrigiisa in laga aamin noqdo ciqaabkiisa taas maaha labaduba waa laba dembiyo waaweyn inay ruuxana laba janaaxoo kale saa labadaa daa'irku labadaa u kuba duula ay u noqdaan walow dee intaa u iska caafimaad qabu ordaya ay tahay inuu khawfka iyo cabsida badiyo welina waxbaa inoo dambeeya umuuro ayaa inoo dambeeya waxaan arki doonaa zuhri oo laba xadiioo midna uu naxariis keenayo midna tan kale iyo hadal la raacin doonaa casharkay inoogaba sugan tahay inoo keenayo dee adigu kolley maaha un ruuxu isagoo naxariisan u eegaya inuu iskaba iloobay ilaahay ciqaabtiisii adkayd iyo jaanibkaasoo rajihiisa uu saafi noqdo marka laakiin sakaraad uu noqdo ama uu arko inuu dhinaciisu dhul qabtay oo uu rajaynayo ama filanayo inuu dhinto yaani dee naftuba kaba gurmibe marka caynkaasa waxaa laga rabaa ruuxii mu'minkaa inuu danigiisa fiicneeyo naxariista rajihiisa badiyo taasoo laa yamuutana axadukum ilaa wahuwa yuxsinu dana bilah baa rasuulka ilaahi xadiid kitaabkeenan kuba sugan yihi ayuu kuba yihi waa markaas laakiin inta kale waa in dee labada xaalaba ay jiraan ruuxii cabsi ay kaba qaalib noqotay axaadiisan waa loo sheegayaa si isna jaanadii iyo dariiqii toosnaa loogu soo celiyay hadday jaanibkaasi kaba qaalib noqotay oo dee loo rajo geliyo kii isaga khawf markaa rajuu ka qaalib noqday dee isaga waxaabay noqonaysaa waxa lagu waaniya axaadiida khoofka waayo labadaaba iyadoo mid loo bata oo dhinacuun uu ruuxu uba bato hadduu rajihii u batana makrigii hore laga aaminaa meeshii ka imanaya taasna makriga ilaah laga aamin noqdaana waaba taasoo dee waaba wax dembi aada u weyn haddaanu kufriba gaadhin iyada haddii jaanibkan kale khawfku batana naxariistii ilaah lagaba quustana iyada taas waman yaqnadu min raxmati rabbihi la daaluun bal markaa taasna waa dalaal aada iyo aada u weyn oo waxa weeye ama dee waaba taa haddaba kolley wixii miisaanki oo dee labadooda dariiqa dhexe ruuxa kuba haynayey ayaa haddii dee dhinac u batana kolley in laguba soo celiyo jaanibka kale wixii kuba soo arooray loo sheego laakiin dee intaa uu ruuxu caafimaadka qabo kolley khawf saa'iqa ama xumaantii kaba joojiya inuu yeeshaa waa muhim dee rajahan oo isna ku xambaaraya ajri waxaa weynee laba sheegay inuu dee si uu ehelkeedii ugaba noqdo daacadii uu kuba gaadhayay iyadna kuba xambaarayana inuu yeesho kolley labadaba xadaثna الxaسن بن عaliي الxulwaniي ومحamed بن سهل التmimiي وlفظ لxasn xadaثna بن أbي مryم qال xadaثna أbو غسان qال xadaثna زaيد بن أسلم عن أbيه عن cمر بن الخطاaب bal xagga sanadka bukhaarina xadiidkan waa la wariyey sanadkana uu la wadaagsaday laakiin bukhaari nin buu ka yar yahay oo sanadka bukhaari baa ka caalisanoo ibn abi maryam kan aynu aragno dee muslim ninka labaad ah bukhaari waa sheekhiisii saciid ibn اlxakam waa saciid ninkaa la odhanayey ee reer masaro bukhaari waa kanoo adabkiisa hadday tiyo saxiixiisaba halkan xadiidka naftiisa saa xaafid idhaahna xadiidkani labada saxiixba ninkan buu ku wareegayaa macnaa dariiq kale ma jiro oon dariiqaa saciid ahayno dee labada sheekh kuma wariyeenoo way kuma kulmeen marka labadan sheekha uu leeyahy mooyaane inta kale waa dariiqanun bukhaarina dariiqanun weeye isagoo ibnu abi maryam ka bilaabay abuqasaankanna kolley nin baa jirtay aynu marar soo aragnay oo abuqasmani abuqasaan almismaciyu laba yidhaahoo ninka labaad ee sanadka noqdo bukhaari muslim ninkaas malik ibnu ismaaciil baynu kuba soo maray ninkii maaha ninkani waa abuqasaan nin kale oo moxamed ibnu mudarif laba yidhaaho waa kaasna waa atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweynaa kaasna waa atbaacu taabiciinta raggii ugu yaryaraayo kolley da abuqasaanna kale way jiraane laakiin abuqasmaan almismaci oo almismaci uu inoo raacin jiray malik ibnu ismaaciil maaha ninkaasi ninkaasi ninkan waa ka soo horeeya oo atbaacu taabiciinta ragga ugu yaryar kani waa moxamed ibnu mudarif weeye moxamed ibnu mudarif marka laga bilaabo laga bilaabo ilaa inta ka dambaysana sanadku madani buu noqonaya ninka horaa reer masara inta kale waxa weeyaan waa madani xaafid ibnu xajar kolley hadalkiisii markuu xadiidkan qabanayaybe wuxuu yihi markaa aslm ayaa yihi mawlaa cmar can cumar bn الkhadaab anahu qaala qadima waxa yimi oo alaa loola yimi ama qudima calىa rasuuli llaahi salى الlahu عalيه waslm bisabyin macnaa sabyi dad lasoo qafaashay oo dee gaaladii lala dagaalamayay baa la keenay rasuulka ilaahay loo keenay faidaa waaba wuxun baaba soo keliyey imraأaة haweeney min asabyi sabyigii kaba mid i tabtagi inay dooneyso wax doo dooneyso waxbay daynaysaa weeye bukhaari oo kale halkan waxaa dhacay oo halkan xadiid keliyana weeye waana sanad keliye faida imra'at min asabyi tascaa way ordaysay weeye aad bay u degdegayso waa haweeney ilmo yar bay laqdahay oo way ordaysay tascaa marka nusqooyinka muslim laakiin tabtaqi baa dhacday min alibtiqaa oo dalabkiia qadiciyan isaga waxaabuu yidhaha malaa tan muslim wuxuu kaba dhigay inay waham tahaye sawaabku riwaayada bukhaari oo tasxaye lakiin waxay leeyaha ayimadu waa sida dee nawowine halkan leeyahay qordobina u mufhimka kuba yidhaha labadoodana xaafid waa soo naqliya hadalkooda markuu xadiidka qabanayo walow riwaayadu sharxaya taa kaleba ay tahay wax waham loogu tilmaamama labada macnoba waa laba cano noo saxiixa oo dee waanay ordaysay maxaana ila ordaysaa dee tabtaqi wey waxbay doondoonaysaa ilmo yaroo ka lumay doondoonaysaa marka idaa wajadat hadday hesho sabiyan ilmo yaroo fi sabyi sabyiga kuba sugan akhadatu markaa way qaadaysay faalsaqatu waxay ku dhejinaysay bibadnihaa caloosheedoo wa ardacatu naaskay ku duwaysay bukhaarina sidan baa ruwaadiisa oo dhan ayay wada leeyihin saa cibaarada inoo taalla ee muslimna waa kan xaafid bnu xajarraa cibaaro kaba cabiraayo haada kada liljamiici kale jamiican waxaa laga yaaba dee ruuxi aan malabig hore khibro weyn u lahayn jamiican inuu wuxuu uga jeeda wuxuu uga jeedaa waa ruwaadii bukhaari weye kitaabka bukhaari ruwaadiisii halkan kumay kala baydhin oo dee musamli iyo kushmihani iyo dee adigu raggii lahaa ba maalan sarkhas iyo muse adigu qolooyinkaas dee ruwaadda bukhaariya kaba dambeeyey kitaabka soo naqliyey isma khilaafsana jumladu san un bay u tahay cibaaradu muslimna san ay tahay waa cibaaradiisii oo bal maalan oo markaa cibaarada haddaan eegno ilmo yar markay dee way ordaysaa ama waxbay doonaysaa markay hesho ilmo yar oo sabyigii ku sugan way qaadaysaa laabteeda ama caloosheedaysaa u saaraysaa uguma dhejinaysaa waana nuujinaysaa laakiin xaafid ibnu xajarna inoo faa'iideeyo ismaaciili oo xadiidkan wariyey ee mustakhrajkiisa ayaa laftigiisu wuxuu ahaa idaa wajadat sabiyan akhadathu faardacathu fawajadat sabiyan faakhadathu faalzamathu badnaha oo macnaa waxa weeyaan kolley wax yar baa adigu xadfan oo halkan ka maqanoo riwaayada ismaaciili inoo buuxinayso macnihiina ay inoo caddaynayso horta haweeneydani ilmo yar baa ay weyday ilmaha yarna ilmo yaroo dee radiicu ahaa caanihiina sida lafdiga bukhaariba dee taxallaba sadyuha macnaa caani baa kuba batoo way dee naaskii baaba caana kaba buuxsamo dararay oo markaasaa markay ilmo yar aragto dee sabi sabyigii kuba sugan iyadoon keedii helin ayay qaadayso si ay isagaba fudaydiso ugu dambayn sida lafdiga ismaaciil uu yimi waxay heshay keedii bay heshay waa kii ay doondoonayso kaas baa dee ta dhacday waa inta maqan imaka halkan riwaayada kaba dhimane taasi noo caddaynayse markay keedii kuwa kale way naasku bay ku duwaysa way dhigayso way ka tegayse markay keedii heshay ayay laabteedii bay ku dhejisay ma caloosheedii waanay naaskiina way kuba duday markaas baa hadalkana yimi faqaala lanaa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baa yidhi oo macnaha ujeeddadu siyaaqa arrinku wuxuu ahaa uun ilmay weyday dee markii muddo aanaaskeedii ilmihii waa ka maqanye aanu jaqine caanihii badnaaye kuba yimina iyadiina darar baa kaba soo gaadhay ta markay aragto ilmo yaro sabigii markaa sabigii kuba sugan naaskay kuba duwaysay si ay waxaan isaga fudayso ugu dambaynse waxay heshay ilmaheedii caloosheedii bay kuba dhejisay waa dee taas iyadoo aad ba uguma faraxday markaasay naaskiina kuba duday markaasaa rasul faqaala lanaa rasuul llaahi sala allahu alayh wasalam wuxuu nagu yidhi atarawna ama aturawna haddii aan tada damino waana sidoo xaafid kuba damniyo isagu fadxi miya haddaan atarawna nira miya ictiqaadinaysaan oo ma idinla tahay weeye ama aturawna ma u malaynaysaan haadihi اlmarأata haweeneydani طaarixatan mid tuuraysa inay tahay waladaha ilmaheeda fi naari haweeneydan sidaa u ordaysa ee ilmihii markay laabteedii ku dhejisay weeye naaskiina ku duday waa keedii markay heshay ilmaheeda ay sidaa imika dee waxa weeyaan ugu naxariisanayse bal taasna ay u daydayeysay mid dabun ku tuuraysa miyaa u malaynaysaan qulnaa waxaanu idhi laa wallahi walxal hiya iyadu taqdiru ay karayso calى anlaa tadrax macnaa iyadoo daayaca iyadoo dee ikraah iyo qasab aan lagaga tuurin iyadoo ikhtiyaar un leh naar kuma tuurayso iyadoo karaysa inaanay ku tuurin oo ikhtiyaar leh kuma tuurayso dab taasay yidhaaheen faqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayه wasalam muxuu yihi lallahu ilaahay baa arxamu naxariis badan bicibaadihi addoomihiisa min haadihi haweeneydan biwaladiha waa naxariista ilaahay yeelay juskaasba wixii ay kaba heshay baa naxariista badan keenay haddaba ilaahay baa addoomihiisa uga naxariis badan waxa weeyaan tan naxariistay ilmaheeda uba naxariisanayso oo ilaahayna ee ka isagu mu'minka ka isagu xabiibkiisaas lafti axmedba kaba cabiray rasuulka ilaahay xadiidkiisana ahaa dee mid naar ku tuuraya maaha oo isagaa uga naxariisba naxariista ilahay baa kaba badan naxariista iyo cid kastoo naxariista taba naxariistooda ilahay naxariistiisaa kaba badan kolley waa axaadiidii inoo socotay un waa axaadiidta bishaarada iyo rajaha oo dee lallahu arxam bicibaadi min hadihi biwaladiha xadثna yaحyى بن أyوب وqتyبة وبن xجr جميعا عن iسmاعيل بن جعفr qال بن أyوب xadثna iسmاعيل qال أخبرnي الclا kole iسmاعيل waa kan nagu soo noqnoqday alclاna markii horena waabata iyadna waan soo haynay xadiidkii marka leega abu hurayre khلq الlah مئةa رحمة waa dariiqii laguba warinayey عن أبي عن أبي هريرة أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم hadوu ogyay المؤمن روuxa مؤمiنkiihi mا عind اللahi ilah agtiisa waxa ku sugana min العقوبaةi عقاab ah cadاaبka iyo شhidada iyo عقاabta ilah agtiisa ku sugan hadii ruuxa مؤمiنkii ka warhayo de waan rumaysanahay lakiin maan dareensanin oo de xaaladii uu kaba waramay xandla ee qalbigooda ay kuma soo xaadiraysay sidee waxay arkayaan oo kale waa taas waa khaasatan waa khoofka adag ee wax joojiya haddii uu yaqiinsanayo dee imika waaba rumaysa dareensan yahay weeye waxaa agtiisa ku sugan ciqaaba bal dee waan rumaysanaya lakiin xaqiiqada iyo intuu gaadhsiisan yahay taa ma ogin weeye oo waxaynu garanayna maaha rasuulka ilahi baa asxaabtiisii ku lahaa dee low taclamuuna maa aclam weeye haddaad og tihiin oo garanaysaan oo tiin kuwa garanayo og waxaan ogahay la daxiktum qaliila wala bakaytum kaiira waa asxaabtii rasuulka ilahi buu taa kuba lahaa marka rumayntaa guud mooye laakiin xaqiiqadeeda iyo kunyigeeda iyo si ay tahay wax inaga qarsoon weeye o inaan garanahaynba haddaba hadduu og yahay waxaa ku sugan ilaahay agtiisa min alcuquba maa damica bijannati axad ruuxna jannadaiise ma damceen weeye oo macnaa khawfka dadkaa ka qaabadan lahaayo ruuxna muu damceen ma rajeeye bajanno inuu galo ma hadduu taa og yahay walow yaclamu hadduu ogyahay alkaafiru gaalku maa cinda allahi min araxma oo macnaha ruuxii mu'minkaa waa markuu ciqaabtii iyo naartii uun kaba fikeriyo waciidka wax kale aanu eegin taa hadday arrintiisa sugnaato dee jannadiisa maba rajeeyeen gaalkuna waa jaanibka naxariista un hadduu dee taa og yahay iyadoo dee muqaabilkii aanay jirin walow yaclamu alkaafiru maa cinda allahi min araxma naxariista badan ee waaba taas aynu soo maray ee dee imika axaadiisa aynooguma sugan ee ilaah agtiisa ku sugan hadduu gaalku ka warhayo ma qanada ma quusteen min jannatihi jannadiisa axaduna ruuxna kama quusteen bal adigu waa si aan soo sheegayno waana si aayaadka qur-aankuba isdaba socdaan aayad keliyaay kolkol ku kulmayaanba wacdigiiyo waciidkii jannada iyo naarti kol aayaad isdaba socda ayay kuba kulmayaane waa arrinku waxa weeya unu dee waa sir waa sidii dee miisaankii toosna oo ah inuu ruuxu khawfna yeesho ilaahay ciqaabtiisii aan laga aamin noqon ee rajada la yeesho naxariistiisa aan lagaba quusan khofka uu ruuxu yeeshaa wuxuu ka joojinayaa xumaantii oo uu cabsanaya ciqaabtiibuu kaba boqanaya taasi waxay ka noqonaysaa wixii macaasidii iyo xumaantiibuu kaba joojin rajaha uu leeyahayna dee ruuxu wixii uu filanayo isleeya aada gaadhid asbaabteeduu laba yimaada kuba dadaalaaye iyaduna taasi waxay ku dhiirinaysaa inuu daacaadkii iyo cibaadaadkii badsado bal labada xaalo ama jaanib haddii u raajax noqdo ee mid kastaba waxa weeye dariiqii jaadada ahayd iyo waddadii toosnayd ayuu kaba leexanayaa ruuxu waana xadiidku tu kuba yimo labadii xaalaba waa inoo kulansaday weli axaadiis way noo socotaa xadaثanii moxamed ibn marzuqin ibn binti ibni binti mahdiy ibna maymun ama ibnu binti mahdiy ibni maymun oo waay maxamed ibni marzuq oo mahdi ibnu maymun oo isna riwaayada kitaabkan kaba mida inantiisu ay dhashay ayaa ii waramo wuxuu yihi xadaثanaa rawxun qaala xadaثanaa malikun waa imaamu daar الhijra can abi الzinaadi can اlacraji can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala rasuulka ilaahay baa yidhi qaala rajulu nin baa yidhi waa dadkii inaga horreeyey ninkaasoo lam yacmal aan samayn xasanatan qad anaa wuxuu ahaa dee musrifan calaa nafsi macaasiduu badsaday aslaliimaan waa haysto waa kan waa nin cabsi ku jirtay buu ahaa laakiin macsiyadiisii iyo xumaantii adigu waa nin naftiisii ku xadgudbay baasa laftii inoo dambeeyaba macsiyadiisu aad iyo aada u badnayd oo wax wanaaga dee intaa asligaas mooyaan iyo khoofka imakaba aan xadiidka ku arki doono mooyaane wax kale dee rumaysana kolley waxyaalo waa rumaysnaa iimaankii wax kaba mida walow dee jahli haye badan balkaas ayaa wuxuu yihi aan weligiiba wax aan samayn liali ehelkiisii buu ku yidhi idaa maata marka uu dhinto kalley waa iltifaato idaa midtu iyabay ahaan lahaydba faxarqooni oo taas khidaab takalum bay ahaan lahayde lakin waa iltifaadune wuxuu adigu ehelkiisii kula dardaarmay oo u yihi idaa maata marka uu dhinto faxariquhu guba iguba buu yihi madru firliya oo nisfahu waa dambaskaa qeyb kaba mida ama berhkii filbari dabayl maalin dabayle la sugo dabaysha raaciya beriga ku raaciya wa nisfahu qeyb kaba midana fi lbaxri iyadana dee dabayl inta laba eegtaa badda saa ugu firdhiya waa dambasnaa wallahi baan ku dhaartee waa sida uu ninku leeyeeg lain qadara allahu calayh haddii ilaahay karo oo dee malaa wuxuu islahaa haddii aad saadan u wada dhan tahayna waa lagu soo saariyo ilaahay waa karayaayo uu ku soo noolayn oo cadaab adag buu ku cadaabi laakiin haddii malaa dambaska aad noqoto dee aad beri iyo badba aad ku firidho marka laguma soo celin karayo waa sida dee arrintii oo shakigaasi weyn baa jiray abuajahli baan leenahay lain qadara allahu calayh ilaahay hadduu karo layucadibanahu wuxuu cadaabi cadaaban cadaab laa yucadibuhu axada min alcaalamiina axad caalamiinta kamidaba aanu cadaabin falama maata rajulu ninku markuu dhintay ayay facaluu sameeyeen dee cahdi adag buu kaga qaaday iyaga aada iyo aad u adkaa ayuu kagaba qaadaye markaasaa maxay sameeyeen dadkiisii ma amarahum xoolo badanna buu ahaa dad badanna waa lahaaye bal siibay yeeleenoo bal riwaayaadka qaarkood waxaa kuba yimi de haddaad sidaa yeeli weydaan oo kale oo imika aydaan dardaarankayga aydaan qaadanahaynba xoolaha ma cid kalaan siin oo de waan idinkaba duwi iyo taase bal markaa falama maata rajulu facaluu way faleen ma amarahum wixii u amray fa amara allah siibay yeeleen waa la gubay dambas markii uu noqdayna qeybna berigiibay dabayshii ay saasun ay ugu firdhiyeen oo dabeyli kala dee kala qaaday qeybna badii bay ku daadiyeen fa amara allahu ilaahay wuxuu amray albr berigii ayuu yihi wixii agtaada ku sugnaa keen fajamaca waa ururiyey maa fiihi wixii kuba sugnaa wa amara albaxra badiina wuxuu amray u yihi ken waxaa agtaada kuba suganoo fajamaca maa fiihi isaguna wixii dhexdiisa kuba sugnaa buu soo ururiyey adigu ilaah baa soo saaray uma qaala wuxuu ku yihi ruuxii baa la soo saaray isagoo dhan lima facalta haada maxaad waxan iyo u samaysay qaala ninkii wuxuu yihi min khashyatik cabsi waa haysay khawfaa ka qaalib noqday cabsidaada yaa rabbi rabbigayo wa anta aclamu adaana oge cabsidaada aan kaa cabsanayo ayaan saa u yeelay fagafara allahu lahu ilahay waa u dembi dhaafay bal xadiidku kolley dariiqiisa labaad baan gaadhaynaa waxyaalihii kolley culimadu ay yidhaaheenna qeyb kamida sharax waa yar dheer yahay ayaan wax kamida un soo naqlin doonaa insha allahu tacaala wixii kale yar sheegi karneen meel kale kasoo naqlinayna waan soo naqlinaynaa xadaثna mحamed بن rاaفiع وcabd بن حmayd qal cabd أخbarana وqاala بن rاaفiع wlfظ lah xadaثna cabd الرaزاq dee labadooduba cabdirazaaq unbaa ka wada maqleene midna akhbaranaa buu yihi midna xadaanaa cabdirazaaq wuxuu yihi akhbaranaa macmaru qaala qaala lii azuhriyu zuhri baa wuxuu igu yidhi oo zuhri baa igu yidhi waxau ku odhanayaa macmar zuhri alaa uxadiثuka maku waramaa bixadiiثeyni laba xadiiث oo cajiibayni la yaab le laba xadiiث oo la yaab le makuu sheega dee balaa wey qaala zuriyu zuri baa wuxuu yihi isagoo macmar u sheegaya labadaa xadiiث akhbaranii waxaa ii waramay xumayd ibnu cabdالرaحman xumayd ibnu cabdالرaحman baa ii waramay waa xumayd ibnu cabdالرaحman ibn cawf can abi hurayrata can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam qaala anahu qaala asrafa waxaa xad gudbay oo rajulu nin ba calىa nafsi macnaa macsiyadiisa iyo xumaantiisaa badnayd malaa dee asalkaas ah rumayn uu ilaahay rumaysnaa iyo cabsidaa kuban jirtay mooyaane wax khayr oo kaluu laba yimi baaban jirinoo nin baa naftiisii ku xadgudbay falamaa xadarahu lmowtu markii geeridii kusoo xadirto awsaa u dardaarmay baniihi namadiisio faqaala wuxuu ihi ida ana midto ama mudtu labadaba san hore soo maray haddaan dhinto ama markaan dhinto axriquunii guba uma asxaquunii gubiduna weliba iridqa weeyaano mala haddii ay waxharhadheen oo waxa aan dee dabkii gubin waayin ama lafiyo waxyaalahaas ridqa weey uma duruunii waxay igu firdhisaan fi riixi dabaysh fi lbaxri bada dhexdeeda dee qaybna beriga saan soo maray fa wallahi baan ku dhaartee lain qadara calaya rabbi rabbiga hadduu karo oo uu karo dee soo saarkaygiyo taas layucadibunii wuu icadaabayaa cadaaban cadaab buu icadaabi ma cadabahu bihi axada axadna aanu cadaabin oo dembigaygaa weyn oo cadaab aanu cidna cadaabin buu cadaabaya malaaseedna wuxuu isiri waa mid ku badbaadi oo waad ku baxsanba qaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu calayh fafacaluu dalika biha arrinkaas bay isa isagii bay kuba sameeyeen faqaala lardi ilaahay baa wuxuu ku yihi dhulkii addii maa akhadati waxaad gudataa ood keentaa waxa weeyaan wixii iyada aada qaaday ee wixii adiga nasiibkaagii ahaa ee ku soo gaadhay ee ninkan xaggiisa kaba mida dee waxyaalaha baqaayaha waa ramaadkune waa dambasuune tii buu ku yihi faida huwa qaayim ninkii waaba taagan yahay sidiisii baa lagu soo celiyo waaba taagan yahay faqaala lahu wuxuu ku yihi ilaahay ma xamalaka maxaa kugu xambaaray calaa maa sanacta waxaad samaysay qaala ninkii wuxuu yihi faqaala khashatuka yaa rabbi cabsidaada rabbi aan kaa cabsanayo aw qaala wuxuu uhi makhaafatuka waa isla mid fagafara lahu bidalik ilaahay subxaanaه watacaala waa u dembi dhaafe xadiidka weliba riwaayaad baa inoo dambeeya insha allah wala xadiidkii labaad baa soo dhex geli doona ee uu kan u raacinayay ee isu miisaan ahaan buu taa ugu talagalay si aan halkan raja un ruuxii waa ka ninkaasba loo dembi dhaafay waxaa sameeyey dee dembi dhaafun halkan aan loo soo dhigane bal jaanib kalena iyadoo dembi aad intaa gooba yaroo kooban ruux looba ciqaabo cadaab kuma tegay waa xadiid aynu horenoo soo marro isagaana odhan doonaba hadal buu inoo raacin doonaaye bal waxaan leenahay horta xadiidku isagoo inoo socon doona xadiidkan dee ninka sida kaba muuqata ilaahay subxaanaه watacaala qudradiisa iyo awooddiisa shaki baa kaga jiray inuu soo celinayuu karayo ilaahay inuu soo celiyona waa ka shakisnaa khaasatan haddii malaasaan laguma sameeyo shakiga marka la eego ilaahay awooddiisa iyo qudradiisa uu ruuxu shaki kaba galo ama inuu ilaahay soo celin karo shaki kaba galaana ee waa kufri waa gaalnimo wey waa gaalnimo ruuxuna shareecadeenna markay noqoto ee gaalnimo hadduu kuba dhinto ee arrinkaasi waa kufri eh iyada inaa looma dembi dhaafayo arrinkaa jira daraaddeed baa culimmadu xadiidkan sa laguma xambaarayo ta'wiilkiisa iyo wuxuu yahay ayay aqwaalo kala duwan bal culimmadu yidhaahdeen bal haddaan midhar kaba soo qaadno xadiidkani in dee uu aqwaashoodii marka la eego khaasatan xagga dambena waa kan waxbaa meesha jiray oo ilaahay cabsidiiba iyada tan uuba sameeyey uuba sameeyey bacd alculamaa waxay yidhahdeen xadiidkan ay kuba awiireen lain qadara calaya alcadaaba danbay kaba dhigeen dee iyagoo ka dhigaya ninkani inaanu shakigaasi jirin waaba taase waa haddii ii xukmiyo qadara macnaa karaaba kamay dhigine waa hadduu ii qadaro ii xukmiyo ama qado uu bal matalan taas oo kale dee cadaab daran buu iguba cadaabayaa taas bay oo matalan waa mid oo macnaa waxa weeyaan lain qadara calaya alcadaaba ay qadaahu qadarana qadarkii oo kalena waa ti aynu hore usoo marro manaa taasee karin iyo hadduu awood u yeesho karaya kamay kumay fasirin kuwo kale qadara oo kaloo bimacnaa dayaqa u timaada faqadara calayhi risqa risiqiisuu ku celiliyey bay taasi ahayd ayay macnahaasay doonteenoo ay yidhaaheen macnuhu oo marka ay kaba dhigeen lain qadara waa hadduu igu celiliyo arrintiisa iyo dee naxariistiisa oo bal matalan taasoo camalkaygii dee uu iba qabto way cadaabaya bal taas bay yidhahdeen laakiin kolley dee sida muuqata ninkan shakigii waa jiray qudrada ilaahiyo icaadadii oo waa kan dee lahaa igub oo idaadi oo bal matalan taasoo waxaan loo gubaye damaskiisina wili meelaha u kala mariya markaasaa laguma soo celinayo waaba isagoo islahaayo taasoo kale bal adigu kolley tan waxa weeyaan barhkoodna ay kuba xambaareen xadiidka daahirkiisay ku xambaareen waxay leeyihin ninkan khawf baa ka qaalib noqday cabsi baa ka qaalib noqotay markii cabsidii kaba qaalib noqotay ayaa dee waxyaalahani kaba dhaceen oo waxay kala mid dhigaan ninkaynu xalay soo maray rasuulkii ilaahay towbada iyo ahamiyadeeda iyo mansiladeeda uu sheegaye yidhi isagoo dee allahuma anta cabdi wa ana rabbuk faraxii ka qaalib noqday wuxuu lahaaba aanu isogeyn oo kale tadna khawfkan ka qaalib noqday ayaaba umuurahan dee waa umuuro ikhtiyaarlaanba ugaba yimi bay barhkoodna ay kaba dhigeen oo ay kuba fasireen oo dee ruuxiina markay taas oo kala tahay aan wixii raax aan hadalkiisii dabdinahayn waxaan aan xaqiiqa ahaan ictiqaadsanaynay laakiin cabsi ka qaalib noqoteen waxan ay kuba xambaareen ayay dee arrintani uba dhacday kuba fasireenbe bal adigu laakiin tan leenahay waxa weeyaan kolley meeshii ninkan aslan iimaan waa jiray waa kan la ilaahayow cabsidaada ay igu xambaartaye laakiin maxaa jiray un waa jahli bal uu kaba jaahil ahaa haddii umuurahani dhacaan ilaahay qudradiisii iyo icaadadiisii markaa ruuxu hadduu bal ilaah rumaysan yahay laakiin sifaadkiisii wax ka mida jahli uu kaba jaahil yahay oo kale xukun muxuu noqonayaa bacd alculamaa baa jaahila sifa kaba dhigay sida kaa mukadibkaa ee beeninaya inkiraya oo kale oo jahligii sifada ayay kaba dhigeen oo dee saa dabar iyo ragga qaarkood kufri bay kuwa xambaaraane laakiin dee barhkoodna waxay leeyihiin un ruuxu iskol hadduu iimaan lahaa arrintana aanu dafirsanayn laakiin jahli uu hayey oo wax jahliya oo dee sifadii uu kaba jaahil yahay taa dee iimaankii guud kababa baxayo kol hadduu weliba arrintan cabsi baa kuba xambaarayse bal taas bay tahi adigu meesha waxaan leenahay ruuxan iimaanna waa jiray oo waa kan dee waxaan u samaynayo le ciqaab uu kaba baqanayo eeg ciqaab uu ka baqanayaa jirtay xaggii marka la eego ilaahay subxaana watacaala qudradiisii iyo soo celintiisiiyana ama shaki ama jahli baaba jiray oo dee markaa kan ilaahayna subxaana watacaala uba dhaafee ibnu taymiya raximah llahu tacaala wuxuu yidhaha isaga arrintiisa ah marka la eego masaaishan dee culimada intooda badanna way kala qaadaanoo ruuxu hadday masaaishan dee furuucda ahayd ee ama camaliga ay tahay khada kaba yimaadeen ruuxu wuu ku khadaay waa gefay aba taa ay dhahaan dee ruuxu hadduu mujtahid iyo ismigu waa laga kor yeelayaa dembi ma jiro dee ajrigii matalan ijtihaadkana waaba looba sugaya laakiin arrintu hadday ku tacalluqsan tahay dee masaaishan cilmiga ah ictiqaadka ay kuba tacalluqsan tahay iyada ruuxii mukhdiga ahaa waxa weeyaan ijtihaadkiisaa kuba khadee waa ruux mukhdiyo dee kaa ismigii marfuuc maaha u yidhah lakin isaga arrintiisa ah in almasaa'il alkhabariya iyo almasaa'il alcamaliya kala qaadkan buu leeyahay saxaabadii iyo taasi may jirin ee ruuxu haddii khada kaba dhaco ruux xaqdoona ahaa waa ijtihaaday xaq buu doonayey khada kaba dhacay ama taawiil uga dhacay ama wax kale ama waxyaala ayaaba jira ilaahay subxaana watacaala rabbana laa tuakhidna in nasina o akhdanayo bal matalan looba qabanaye bal adigu xadiidkuu soo qaataayo wuxuu dhahaa bal ninkan isagu eeg kaba shakisnaa ilaahay qudradii icaadadii kaba shakisnaa garasho la-aana ay haysay dee markii arrintana sameeye laakiin khawfkani uu jiray haddii uu noqday mid loo dembi dhaafay ruux marka horeba xaqdoon ahaa ku dadaalayay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inu raaco aimadii khadac kaba dhacay dee umuurahan ama ictiqaadiya ama masaa'ishan sida taawiil iyo waxyaalaha kaba dhacay in loo cudur daaro oo arrintii isagaa kaga xaqla buu idhaha ninkan oo ruuxaa dee isagu markii horeba rasuulka ilaahay sunnihiisa raacitaankiisiiyo ku dadaalayay xaqdoon ahaa ijtihaadayey laakiin ijtihaadkiisi khada ugaba dhacay masaa-isha caynkana ugaba dhacay sida masalada ta'wiilka oo kale iyada in loo cudur daaro ama makfiro uu muto isagaa ninka caynkana isaga shakigama kaga jiray qudradii ilaahyo soo celintii isaga kaga xaqla ayuu idhahaayo de waa kale hadal dee uu leeyahay oo markaa uu leeyahay isagii ruuxan xaqii waa la raacaya waana la cadaynayaa dee wixii rasuulka ilahay laimaan ugu sugnaanayaan laakiin de aimadii awqaada qaar dee iyagoo xaqdoon ahaayo ku dadaalaya khayrkii bal akhdaa jaanibkan ictiqaadiya waxyaalaha igooba dhaceen waa taas oo dee macduurin bayno kan hadduu kani macduur noqday buu leeya iyagaa kaga xaqlay ka marka horeba xaqdoon ahaaye rasuulka ilaahay tibaaci kuma dadaalaya lakiin waxyaalahay kaba dhaceen waa hadalkiisiiba isagoo xadiidkana had iyo goor uu soo celceliyaa waa soo qaataa bal tan bal ninkan waxaan kuma xambaaraynaa dee waa jahli umuura ayaa hayay khashina way jirtay waa ka idhi khashyadii ilaahayna subxaana watacaala dee waa kaba dhaafay waa jahliga haye daraaddeed ama umuurahani de waa umuuro keenayey gaalnimo keenayay ahaayeen xadiidkii labaad muxuu ihi zuhri qaala zuhriyu xadaanii xumaydu can abi hurayrata can rasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam qaala dakhalat imra'at waa xadiid aynu soo maray haweeney baa gashay annaara naartii bay gashay fii hirati bisad sababteed rabadata ay xidhay falaa hiya haweeneydid may ahayn adcamataa mid quudisay bisadan walaa hiya arsalataa mid sii daysayna may ahaanin taakulu si ha cunto oo bisadu ha cunto min khashaash ilardi dhulka xasharaadkiisaase xataa maatat ilaa ay dhimatay hazilan oo macnaama waa maxay haddii dee ninka dembiga badan lahaa shakiibo kama jiray ilaahay qudradiiyo in la soo celinayo oo khashyadaas iyo adigu loo dembi dhaafayo taasi rajo weyn ruuxa ay gelinayso dee arrin kalea jirto oo wuxuu leeyahy waa tan bisad la xidhay oo gaajo lagu dilay ayaa naar lagu galay oo markaa de kana waa jiraa buu leeyahay kaasna waa jiraaye haddii kani rajo badan keenay kana khawf badan buu keenayaaye taasna maxay inoo keeni inaan naxariista ilaahay laga quusan tanna maxay noqon inaan dee waxa weeyaan ciqaabkiisa iyo cadaabkiisa laga aamin noqon waa ta uu soo qaatay wey xadiidku waa xadiidkaan soo marno marka muxuu ihi waa kan hadalkiisa qaala zuhriyu dalika arrinkaasi waxa weeye waa labadan xadiid ee midna keenayo dee ciqaab iyo cadaab midna naxariistaa keenay walianlaa yatakila rajulu nin si dee isagoo naxariista ilaahay un isku halaynaya inaanu taas un tala saaran oo ama macsiyadii dee markaa uu ka joogsan waayo ama khayrkii uu laba iman waayo walaa yayasa rajulun waa kan dambe markaas weeye kan dambe walaa yayasa ka horena si aanu u quusanin oo de in kastaba dembigiisu ha weynaadee naxariista ilahay aan laga quusan macnaa naxariista ilahayna lagama quusanayo ciqaabtiisa iyo cadaabkiisana laga aamin noqon maayo ruuxu labadaasba intaa uu caafimaadka qabi xooga adigu caafimaadka qabana waa inuu labadiiba yeesho rajo iyo khawfba yeesho xdثnي أbو الربيع سليمان بن dاود قال xdثnا محمد بن حرب قال xdثnا الزبيدي قال الزهري xdثnي حميد بن عبدالرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقول أسرف عبد على نفسه بنحو xdيث معmر إلى qwله فغفر الله لah oo inta dambe la socon wey وlم ydkr muu sheegin isagu riwaayadiisa waa زبيدي riwaayadan زuri ka wariyey xadiث اlmarأaةi fii qiصaة اlhirati ee macmar xadiidkiisa kuma sugnaa waa xadiidkii labaad isagu muu sheegin wa fii xadiiثi الزubaydiyi qaala faqaala اllahu عaزa wajala ilaah baa wuxuu ku yihi likuli shayin shay kasta oo akhada minhu shayan wax ka qaaday hadday badii tahay iyo hadday berigii tahayba waa shay kasta oo dee dhulkii iyo ajzaadiisii kaga mida baduna in ajzaadii dhulkunbay kaga mid tahay oo waxa kamida ninkan dambaskiisu gaadhay wuxuu ku yihi andi gudo ken maa akhadta minhu wixii aad ka qaadday wixii kaa soo gaadhay ken bas dee waaba ka fayda huwa qaa'imun xadaثnي cbayd الlahi بn mعaad بn الcmbariي qala xadaثna abi qala xadaثna شhucbaة can qatadata anahu samica cqbaةa bni cabdilغafiri kale waa xadiidkan xadiidkii uun laakiin waxaa warinaya un صaxaabi labaadon abu hurayre ahayn waa abu saciid yaqulu samicta aba saciidin اlkhudriya yuxadiث can الnabiyi slى الlahu عalيه waslم ana rajula nin fii man kaana qablakum dadkii idinka horeeye ahaa oo raashahu llahu manaa acdaahu lahu ilaahay siiyey maalan xooliya waladan ayaa faqaala liwaladii caruurtiisii ku yidhi latafcalunna waxaa samayn doontaan maa aamurukum bihi waxaan idin amrayaydun samayn aw amase oo haddaa imika diidaan wayan hadduu dhinto marka dambe iska diidaan taa awoodba la uuliyanna waxaan tawallisiin doonaa miiraasi dhaxalkayga hayrakum cid kalean xoolahayganba u wareejin idaa ana mudtu markan dhinto faaxriquunii uguba waakharu cilmi anahu qaala cilmiga ka ugu badan waa raawigii abu saciid kaba warinaya inuu yihi uma asxaquuni iridqa oo waa wixii dee lafi iyo wixii malaa guban waayey mid xin soo qaado oo dee mariyo isna dambaskaba dhiga wadruunii igu daadiya fi riixi dabaysha fa inii anigu lam abtahir macnaa lam addakhir weeye lam abtairna way inoo dambaysaa waana laynoo fasiri doonaaye maan kaydsanoo cindallahi ilaa agtiisa khayran wax khayr oon ilahay agtiisa dhigtay ma jirto macnaha khawf baa jiray ninka iyo iimaan waa jiray ee jahligan kalaa jiray wain wain waina allaha ilaahay yaqdiru waa karaya calaya aniga koray an yucadibanii iyado tani markaa waa qowlkii hore oo ah ee arrinkani waxa weeyaan inaan shaki iyo taas ahayn be waaba isagoo islahawn mala haddii sifadaadii la bedelo wax kalea isbedelayo ilaahay waa karaya inuu cadaabo marka halkan kolley dabdiyaday ku dabdiyeen wain allaha yaqdiru calaa an yucadibanii oo calaya aan laba odhan wain allaha ilaahay yaqdiru waa karayaayo calaa an yucadibanii aqwaashii markaa mid ahaan baanay daliil u noqonaysaa waxaa kaley ku dabdiyeen inta in la takfiifiyo shardiyo lagaba dhigo oo wain illaahu ilaahay yaqdir hadduu karo waa in yaqdir illahu bay markaa noqon hadduu karo calayana markaa waa la shadaya canta dambena waa la goynaya haddii ilaahay karo awood u yeesho yucadibni waa icadaabaya waana tii hore inoo waafaqaysaayo ilaahay hadduu karo inuu soo saaro uu si soo saaro aad u icadaabaya taas qaala wuxuu uhi faakhada wuu qaaday minhum waa awlaadiisii miihaaqa ballan adag fafacaluu dalika bi arrinkaasay ku sameeyeen wa rabbi baan kuma dhaartay kale waa lafdiga muslim inooguma yaala casharkuna aad buu u dambeeya laga yaaba lafdiga inaan mar kale kusoo yarlaame faqaala allahu ilaahay baa yidhi maa xamalaka calaa ma facalta faqaala makhaafataka waa cabsidaada qaala wuxu uhi famaa talaafaahu lamuu kulminoo ninkii hayruha waa hayru raxmati naxariisun baaba la kulanto ilahay waa u naxariistay dee khafshadan iyo dee jahligan oo loo cudur daaray inta dambe xadiis inooguma dambeeyo وxadثna yaحya بن xabيb الxariثiy qal xadثna mctamir بن سulayman qaal qaala lii abi xadثna qtاadaة xa وxadثna abubakr بن abi shaybata qal xadثna الxasan بن muسى qal xadثna shaybاn بن cabdالرaحman xa وxadثna بن المثنى qal xadثna abوlwalidi وaطyaalsi qal xadثna abu cawaanata kilaaهma wa abu cawaana iyo shaybاn بn cabdالرaحman can qtاadata dakaruu waxay sheegeen raggan qataado ka warinaya jamiica dhamaan xadiidkii biisnaadi shucbata shucbe isnaadkiisi shucbana isnaadkiisa wuxuu aha can qataadata can cuqbata bni cabdilkaafir inay iyaguna shucbay maanta laba siman yihiine xadiidkii isnaadkii shucbo kaley sheegeen naxو xadiiثihi xadiidkii shucbe wax laba mid ah wa fii xadiiثi shaybaan abi cawaanata ana rajula min الnaasi rakasahu lah halkii raashahu llah waana acdaahune uu ilaahay siiyey maalan wawaladan wa fii xadiiثi taymiyi sulayman xadiidkiisa waxaa ku sugnaa fainahu lam yabtahir halkaa lam yabtahir markaa hamzadii hadi unba hamze loo bedelay tanna weeye lam yabtahir macnaa cind allahi khayra wax khayru ilahay agtiisa dhigtay ma jirto qaala waxaanuu yihi fasaraha qataadatu qataada fasiray oo wuxuu yihi lam yadakir cinda allahi khayra wa fii xadiiثi shaybana fainahu wallahi mabtara waana ti dee lam yabtairun maadigiisii weeye ma dhigano cind allahi khayra wa fii xadiiثi abi cawaanata mamtan ara bacdiyo mimtana waa la isku bedbedelaayo xataa luqaadka carbeedba barhkooda ama lahajaadkooda in halka bacdoo kale waayey dee miimba dhigaan oo kale oo ama dee taas miimtay barhkood ba'da meesheeda dhigaan markaa tanna waa taa baabkeedun wa fii xadiiثi abi cawaanata mamta ara bilmimi wallahu subxaana wataعala ala aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك